Xidhiidhka u dhexeeya dalalka Galbeedka Afrika ee dhawaanahan ay afgembiyadu ka dhaceen iyo dalalka reer galbeedka ayaa sii xumaanaya, iyada oo ay fursaddaasi ka faa'iidaysanayaan quwado kale oo ay Ruushka iyo Shiinuhu ka mid yihiin, sida uu faahfaahinayo Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanadii galbeedka africa inay baraarug fara badan ku dhaco dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranaayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay waa kow laba in la helay milty system systemkii markii hore la dhaqmayo westerniska ama reer galbeedka oon ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay waxaa la helay garab kaloo ah sida china iyo russia iyo turkiya saddexdaasiba waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadday soo galeen waddanadii afrikaanka ahaa ee mataqaanaa had iyo jeer reer galbeedka un gacmo hoos dhiganaya ama reer galbeedka wax weydiisanayay waxaa soo baxay waddanadaasi marka iminka mashaariicaha ugu waaweyn waddanka niger ama burkina faso ama mali ama guinea waxaa ka fuliya inaga laftigeena xaggan usoo kac east africa waxa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waawe waa china china wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddau ku socdo marka waxay arkeen dadkii janis inayna hebel hebel ku bedilan karaan leanna hebel culays buu igu hayey faransiis culays buu igu hayey wax bana iima qabanin laakiin waxaa i yimiday mid wax ii qabanaya ma gumaysi cusub haddaba markaasi waa arrin kaloon mar dambe ka sheekeyn doona isagana midkee fiican midkee ron waa arrin kaloon mar kale ka sheekeyn doona insha allah iyagana tan iyo markii uu dhintay taliyihii wagner group evgeni brigogin saddex iyo labaatankii bishii agost ee sanadkii hore waxaa kala daatay kooxdii uu hogaaminayay arrintaasi oo keentay in ruushku uu dib u habeyn ku sameeyo iyada oo laga bedelay magacii hore loona bixiyey africa corps kuwaasi oo hordhacoodii hore ay tegeen dalka burkina faso haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambaysa ciidamadan halkeese ayuu saldhigoodu noqonayaa waxaa arrimahaasi inoo faahfaahinaya jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti ciidamadan cusub ee africa ah laga howlgelinayo waxa weeyaan waa ciidamo bedeli doona ciidamadii wagner waxa weeyaan horey uga howlgelayay wadano badan iyo africaba ka howlgelayay waxa weeyaan waa ciidamadaas ciidamadii bedeli lahaa oo hadda ruushku waxa weeyaan uu intii ugu badnayd uu soo dhamaystiray ciidamadan waxa weeyaan waxay timiday geeradii ku timiday waxa weeyaan hogaamiyihii wagner sanadkii hore labadii kun iyo saddex iyo labaatankii marka sebtembar adu ilaa december waxa weeyaan ruushka wuxuu dhigay istaraatiijiyad cusub oo waxa weeyaan ciidamada ciidamada bedeli lahaa la howlgeliyo oo la sameeyo marka waxa weeyaan wasiir ku-xigeenka difaaca ayaa wadanadan galbeedka africa iyo waqooyiga africaba waxa weeyaan booqashooyin ku gala bixiyey waxa weeyaan ciidamadanna waa ciidamada ka howlgeli doona shan wadan waxa weeyaan libya waa burkina faso waxa weeyaan waa niger waa mali waxa weeyaan iyo central africa waddanka ciidamadaasi waa ciidamo hadda waxa weeyaan xagaaga samarkan dhexdiisa insha allah aduu waxa weeyaan ay ugu talagaleen inuu soo gabagaboobo waxa weeyaan howlgalkooga iyo nidaamintooda iyo agabkooga military iyo tababaradoodaba usoo dhammaystirmaan waxa weeyaan iyagoo waxa weeyaan wadanadan galbeedka africa ay wadano bad lah ay lahayn waxa weeyaan libiya waa waxyaalaha ay ugu soo dareen inay arbooro iyo waxa weeyaan marsooyin qalabkooga diyaaradooda waxa weeyaan ay soo fadhiistaan helaan taasaa keentay in libiya iyo hogaamaha hogaamiyaha khaliifa xaftar in uu tago ruushka oo si weyn loogu soo dhaweeyay bishii sagaalaad sanadkii hore ruushku ujeedooyin badan buu ka leeyahay ciidamadana waxa weeyaan inuu ku ilaalsado danayaal badan oo africa waxa weeyaan kala dhexeeya ha noqoto waxa weeyaan kuwa military kuwa dhaqaale ha noqoto iyo kuwo waxa weeyaan walaal madaxdan isaga taabacsan ama taageersan iminka ka abuurantay galbeedka africa waxa weeyaan ama inqilaab ha ku helaan ama si toosa u qabsadaanba in uu ku ilaaliyo kuwa xukunka oo waxa weeyaan ay haddii tole waxa weeyaan ay gaashaan buur ama waxa weeyaan ay bataan oo iyagu ay noqdaan haddii tole waxa weeyaan kutlad xoog weyn oo waxa weeyaan galbeedka africa ka jirta sidan iminkaba aan aan aan waxa weeyaan aan dareenay ilaa saddex wadan ay ka baxeen ururkii ay lahaayeen ee dhaqaalaha waxa weeyaan ruushka dama aad badan baa kaga daartan iminka afrikada iyo ujeedooyin badan oo military waxa weeyaan iyo si uu reer galbeedkan kale uga caydsan lahaa africa oo qaarad haddii toole in lagu tartamayo noqotay